bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نabyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى kitaaب الإiman وsharaaئcih iimaanka iyo sharaa'icdiisa ayuu u kitaab yahay qaala dikru afdali alacmaal acmaasha yacnii kan ugu fadli badan sheegitaankiisa waayo meeshan yacnii xadiidka kusoo arooray aliimaanu luqatan marka waa atasdiiq waa rumayn ama aliqraar xagga luqada saas waaye isdilaaxa sharcigana iimaanka munjiga ah ee qofka badbaadinaya aakhiro ama yacnii ama alla uu wax ku ammaanay waa ictiqaad iyo iqraar carabka ah iyo yacnii camal jaarixi ah acmaal jawaarixda ka dhacdo iyo ictiqaad qalbi ah iyo hadal lagu qowlo iyo intaaba ayuu u qeybsamaa waana ziyaadaa waana nuqsaamaa aliimaanu qowlun wacamal qowlkuna qowlu lqalbi iyo wuxuu noqonayaa iyo qowlu lisaan camalkuna camalu ljawaarix iyo camalu lqalb labadaasuu noqonaa daacadana waa ku ziyaadaa macsidana waa ku nuqsaamaa sidaasna waa sida ay ahlu sunnaha u tacriifiyeen iimaanka shucab iyo qeybo iyo waaxo ayuu kala leeyahay shucab liimaan waxaa ka mid ah minhu maa yazuulu biliimaani kullihi shucabuliimaan qeyb waxaa jirta haddii la waayo iimaan dhanba uu zuulayo iyo qeyb haddii la waayo iimaanka uusan wada zuulaynin qeybna ay joogto naqsina uu markaas gelayo qeyb saddexaad oo iyadana waxaa jirto iimaanka shucabtiisa ka mid ah oo haddii hadda qofka ay ka maqnaato xataa aakhiro aan waciid iyo waxba loogu goodinin waana mustaxabaadka mustaxabaadka iyo waajibaadka iyo usuusha kulligood iimaanay ka wada tirsan yihiin haddana marka yacnii aslul iimaanka haddii la waayo iimaan oo dhan ma jiraayo ee waana sida qur-aanka uu ku mihaaliyey oo alam tara kayfa daraba allaahu mahalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa asal iyo farac baa loo kala yeelay asalkiisuna waa tasdiiqa iyo iqraarka weeyaan asalkiisa iyo waxyaabaha hadda aan laga maarmaynin oo acmaalulquluubka sida khuduuca iyo aslulkhawf iyo waxyaabahaas furuucdiisa waajibka ana da waxaa ka mid ah acmaasha yacnii laysfaray ee arkaanul islaamka qaarkood soonka iyo zakada iyo waxyaabaha la xiriira salaadda iyada waa laysku khilaafa asal imaamas waa farac sidaad ogsoon tihiin waxyaabahaas marka haddii tasdiiqii iyo iqraarkii haddii la waayo iimaan dhan waan la waayey haddii labadaa la helo iyo waxyaabaha la xiriiro ee laakiin la waayo acmaasha jawaarixda wax kamida la waayo masalan iimaankii ma buraayo isaga oo dhan laakiin qofku wuxuu noqonayaa mu'minun naaqisul-iimaan ayuu noqonaa waana sidaas sida marka aimadu ay taxriiriyeen ibnu manda kitaabkiisana uu ku sheegayo kitaabu liimaan in asal iyo faracdaas loo kala qaybiyeyna khawaarijta iyo ahlu sunnada ku kala baxayaan waayo khawaarijtu ayaguba acmaasha iimaanka waa ka mid tahay way qabaan laakiin mansilada acmaasha maxay tahay ayaga waxay leeyihin aliimaanu ficlu daacaati almuftaradati kulliha daacaadka la farad yeelay oo la sameeyo dhammaanteed waay marka haddii laga taga daaco waajiba iimaanku waa wada buraa bay leeyihiin imaa inuu kulligiis wada joogo iyo imaa inuu wada maqan yahay laakiin ayacni a'imatu ahli sunna sidaas ma ahano iimaanku iyadooy qeyb joogto qeyb waa maqnaa kartaa laakiin qeybta joogto waa inay asalkii tahay ayb sida geedka timirtaba ama geedka haddii asalkiisa la rujiyo geednimadii meesha waa ka baaba-e laakiin geedkii isagoo jiridiisii ay taagan tahay laamaha haddii la googooyo waa geed oo naaqis ah baa la dhahayaa maahane geed meesha kuma yaallo la dhihi maayo ayb taana marka de aada kutubta laga alifay yaa aada loogu tafsiiliyaa loogana warramaa dadka ku dhuunsanna waa laba daraf iyo wasad yacni waxaan dadka ku dhunsanyaana dadka dhammaantood oo masaladan ka hadlo waa darafaani iyo waa wasab labada daraf marka waxaa matalaya daraf ka mida khawaarijta ee muctasilada darafka kalena murji-ada ayaa matalayaanoo afar firqa ugu waaweyn jahmiyada oo iimaanku yidhaahdeen almacrifa bis waaye dhaheen aliimaanu huwa almacrifa ninkii ilaahay yaqaano waa mu'min bay dhaheen ee ayaga marka waxaa dee wax iimaanka laga yidhaaha waxa ugu xun waayo ibliis ilaahay waa yaqaana maca dalika mu'min maunan noqonin haddii iimaanku macrifo bis ou yahay ibliis baa mu'min noqo lahay meeshaa marka yacnii ibliis inuu ilaahay yaqaanayna qaala fabicizatika ayuu leeyahay la-uguyanahum ajmaciin qolada labaad karaamiyada waayo iyagu waxay leeyihin iimaanka waa qowl bis qofku inuu qowlkii la imaado wain lam yactaqid biqalbihi qalbigaba yuusan ka ictiqaadinin kaas markaa qalbiga waxaa kala duwan masaladaas karaamiyadu qabto iyo marka la leeyahay axkaamta adduunyada marka laga hadlayo innaga axkaamta adduunyada qofku haddii uu la yimaado kelimatu tawxiid qalbigiisana aanan ogeyn waxa ku jiro axkaamta muslimiintaan marinaynaa marka adduunyada la joogo laakiin aakhiro iimaan wax badbaadinaya ma noqonaa ma noqonayo ilaa qalbiga qalbiga ictiqaad saxa uu ku jiro soo ma garani waana midda alla uu leeyahay waxisaabuhu cala allahi qoladaa marka karaamiyada iyaguna waxay leeyihin iimaan baa jiri karo iyadoon qalbiga waxba lagu haynin ee munaafiqiinta iyagana lagu xujeeyey wamin annaasi man yaquulu aamanaa billahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin baa alla dhahaa qolada saddexaadee murji-ada waa ashaacirada oo iyaga marka yacnii iimaanka waxay yidhaahdaan aliimaanu huwa tasdiiqu faqad qalbiga inaad ka rumayso bis waaye carabka inaad uga dhawaaqdo xataa shardi maahan bay leeyihiin qolada afaraad ee murji-ada waa murji-atu lfuqahaa oo iyaga marka waxay leeyihin iimaanku waa tasdiiqa qalbiga iyo iqraarka lisaanka bis inta aslul iimaanka ah buu iimaanku ku egyahay leeyihiin acmaashaan la samaynayana iimaan ma aha ayb mana ziyaado mana nuqsaamay leeyihiin ayaga firaqa iyo murji-ada dhan waxay isku waafaqsan yihiin iimaanku ziyaadae nuqsaan ma aqbalayo kuwa kalena sidoo kale ay qabaan oo khawaarijta ah oo iyagana marka iimaanku inuu ama ama uu dhammaystiran yahay ama inuunan jirin wax ka dhexeeya maa de iimaan naaqis ana de sharcigu waa sheegay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo wain daa'ifatani min almu'miniina اqtataluu iyo faman cufiya lahu min akhiihi shay-un waxyaabahaas oo dhan marka waxaa laga qaatay in iimaankiina jiraayo qofkiina uunan diintii ka baxaynin yacnii iimaanka inuu naqsi uu gelaayo asalkiina uu joogi karo kuwaas waaye marka de firaqul irjaaga iyo waxyaabaha dadka qabo weeyaan ayb ahlu sunnahana marka de labadaa qoloba waxay leeyihiin iimaanku waa qowli camal acmaashu iimaankay ka mid tahay ama mustaxabaad ha ahaato sunnooyin ama waajibaad ha ahaadaan kullu daa'iratu liimaan ay ku jiraan laakiin shucabtaas iimaanka minhu maa yazuulu liimaanu bifuqdaanihi waxaa jira wax haddii la waayey iimaanka dhan uu ku zuulayo wa minhu maa laa yazuul oo qofka uu ku noqonayo mudlaqul iimaankii uu ku haysanayo al-iimaanu lmudlaqna laga anfinayo waxyaabahaas marka de iimaanka iyo sida loogu kala tegtegsan yahay iyadu marka waa sidaas dhinacan khawaarijtu marka waxay ka khilaafsan yihiin iimaankii asal ee farac bay u yeelayaan asalka ee faracana waaba waxa looga yacni ahlu sunnada looga sooco khawaarijta kitaabuliimaanka ibnu mandahna waa ku taallaa tacdiimu qadri salaadkana ilaa iyo meelo badan buu uga hadlay mas'aladaas irjaa marka de cusub oo si kale u dhigan ma fahmayna annaga firaqoodana waa la yaqaanaa mabaadi'doodana waa la yaqaanaa laakiin qof de uun ay ka tahay adigii baa qalad lagugu sheegay adna tilmaan uun wax uun iska dheh dadku ha wareeraan oo ha la yidhaha yacni kooxdaas waa fulaan murji-a waaye adiga marka marka lagu yidhaha fikir khawaarij baa qofkaas ku jiro daliil loo keeno waxay ahayd haddaad adigu wax qabto inaad tiraahdid fikir irjaa-a ku jiro qoladaas sidaas iyo sidaas iyo sidaasayna ku yihiin laakiin haddii un wixii ay iska noqdaan lamsi iyo khamsi iyo cay un qofka loo sheegayana uusan kala sooci karin waxay tahay murjaa uunan aqoonin waa iska mashaakilka zamankan jiro laakiin meel dheer ma tegeyso qala dikru afضل الأعmاal وbاlisnaadi qala akhbarana cmr bnu caliyin wahuwa abu xafsin الfallaas qala xadaثna cabdالرaحman wa ibn mahdiy qala xadaثna ibrahim bnu sacdi عn الزhriyi عn سacيid bn الmusyb عn abi هurayrةa radي الlه عnه ana rasuula الlahi صلى اه عl slma su-ila nabigaa la su-aalay ayu lacmaali afضل acmaasha tee u fadli badan qaala aliimaanu biاllahi warasuulih alleh rasuulkiisa oo la rumeeyo idan iimaanku camal waayo marka waa camal camal ogow marka la yidhaaha dihnigaaga hadduu soo galo kan jawaarixda keliya mafhuumkaagu waa qaldan yahay iimaanka marka ay salafku leeyihin aliimaanu qowlun wa camal marka la leeyahay camalku laba u qaybsamaa camalulqalbi iyo camaluuljawaarix inta waa u qaybsamaa isma diideysa marka iimaanka in lagu fasiro an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri oo camal wada qalbi ah intaas iyoiyo xadiidkan ma isdiidayaan waayo qalbigaagu waxa uu rumaynayo waaba camal ou qalbigaagii samaynayo waana meesha mashaakilka uu ka imaado wey camal buu arkaa kii jawaarixda biso u aamina mafaahiimta qaldantay وبه qال أخبرنا هاrون بن عبد الله qال xdثna حجاaج عن بن جurayج qال xdثna عثمان بن سليمان عثمان بن أبي سليمان وهو عثمان بن أبي سليمان بن جuبير بن مطعم المkي النوفلي ثقة عن علي الأزدي علي بن عبدالله الباrقي weyaan صدوq ربma wهم عن عبيد بن عمyر عن عبدالله بن حبشي الخثعمي أن النبya صلى اه علي وسلم su-ila أy الأعmاali أفضل qaala إimaan laa شhaka fiihi iimaan aan shaki ku jirin yaqiin wato mn yaqiintu waa camal marka waجihaad laa غuluula fiihi iyo جihaad aan booli iyo beliliqo aynan ku dhex jirin وaxajaة mabruuraة iyo xaj loo baarinimo falo waa soo marnay xadiidkan qaala baabu طacmi الإimaani iimaanka dhadhankiisa dhadhansigiisa وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب وهو العنزي صدوq cاabد رمya بالإرجاء rawى lh البخارiي في الأdب المفرد ومسلم والأربعة عن أنس بن مالك qال qاla رasuل الlahi صلى اه عل سلم ثaلaaث سدx man kuna فيهi qofkay ku sugnaata dhexdiisa wajada bihina xalaawaة الإimaani iimaanka macaankiisau ku helaa iyo wa طacmahu dhadhankiisa ayuu helaa an yakuuna allahu warasuuluhu allaya rasuulkiisu inay ahaadaan axaba ilayhi mid isaga loo jacayl badan yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray uu ka jacayl yahay alle iyo rasuulkiisa inuu ka jacayl badan yahay oo labadooda uu aad u jecel yahay ka jecel yahay wixii iyaga ka soo haray wa an yuxiba inuu jeclaado fi llaahi ilaahay dartii inuu wax u jeclaado wa an yubqida fi llaahi ilaahay dartii ou u naco waan wa an tuuqada naarun dab in la huriyo cadiimatun inay tahay mid weyn naarun wa an tuuqada in la huriyo naarun dab dabka oo cadiimatun weynin badan fayaqaca fiihaa ou ku dhaco axabu ilayhi yacni taasi in looga jacayl badan yahay isaga agtiisa min an yushrika biاllaahi shay-an inuu ilaahay cibaadadiisa cid kale uu la wadaajiyo meeshaa markaa tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir qaala baabu xalaawati اliimaani iimaanka macaankiisa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala xadaثna cabdullaahi huwa bnu اlmubaarak عن شعبة عن qتاadة qال سمعت أنس بن مالك يحdث عن النبي صلى اه عل سلم qال ثaلاaث man kuna فيهi وجد xلاaوة الإيmaan buu helay man أxب المرأة qofkii qofka jeclaado laa yuxibuhu xaal uusan jeclaanaynin ilaa lilaahi caza wajala ilaahay dartii maahane aan wax kale u jeclaanaynin waman kaana allahu warasuuluhu iyo qofkii alleh rasuulkiisu ay ahaadaan axaba ilayhi mima siwaahumaa in isaga loo jacayl badan yahay wax ka soo haray uu ka jecel yahay labadooda waman kaana qofkii ahaado an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro axaba ilayhi mid loo jacayl badan yahay min an yarjica inuu laabto looga jecel yahay ila lkufri gaalnimo inuu u laabto ama uu ahaado bacda an anqadahu allahu minhu markuu alla ka koriyey ka gadaale marka saddexdan qofkii helo iimaan macaantiis waa haystaa alleh rasuul inuu cid kasta ka jeclaado marka maxabatullaahi wa rasuulihi markay timaado maxabada alle waa asalka qofka ku bixinayo inuu ilaahay caabudo markay adiga kugu jirto maxabo alle iyo jacayl aada rabbi u qabto iyo rasuulka waxay keenaysaa inaad daacatullaahi wa rasuulihi wax walba ka hormariso ilaa jacaylkan ayaa wax walba asal u ahe qofka shayga uu aadka u jecel yahay wax kasta waa ka hormariyaa naftiisau u huraa waqtigiisau u huraa haddaad aragto marka qof wax uu waqtina ku bixinaayo naftiisa ku bixinaayo waa wuxuu jecel yahay marka hore waxaasaa qalbigiisa degay haddii markaa leeyahay rasuul qalbigaaga maxabadooda ay degto wax walba iyagaad ka hormarinay daacadooda ta kalena waxay tahay jacaylkaaga iyo nacaybkaaga inaad ku dhisto taas ciddii ilaahay jeclaadana aada jeclaato cidduu alla necban yahayna aad necbanaato waa mirihii marka ka dhalanayay maxabada alle waayo aduu qofkaad axadkaad aada u jeceshahay daacadda aada u tahay qofkii uu necab yahay waa necbanaanay tan saddexaadna waxay tusaysaaba mas'ale aada iyo aada u weyn oo alimaamu lbayhaqi shucabuliimaanka baxhi dheer buu ka qoray oo waa maxay waxay tahay gaalnimada inaad u nacdo dab sida aada u necban tahay in lagugu tuuro sidaasoo kale si ka badan inaad u nacdo gaalnimada qofka in dab lagu tuuro ma jeclaanayaa weligii ma jeclaanaya gaalnimada marka inaad kasii necbaataa la rabaa taas waayo dabkan adduunyada marka lagugu tuuro waa un dhimanaysaa nafta saad u dhibtoonayso u dhibtoonayso naftaa kaa go-aysa waa ka raaxaysana laakiin gaalnimadu iyada dab aakhiray wadataa oo aan dhammaanin walciyaadu billahi waa wax naar in lagu waaro sababayo inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanata wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar saasuu ilaahay leeyahay marka meeshan waxaa laga qaadanaa buu yihi alimaamu اlbayhaqi addannu biddiin diinta in lagu baqaylo in lagu baqaylo maxaan ka wadnaa qofka waxa uu jecel yahay inay ka baxaan ma ogola diintaada marka waa inaad ku fara adeegto oo aynan marnaba kaa dhaqaaqin oo aynan kaa bixin taasaa lagaa rabaa ashuxu biddiin wadannu bihi diinta inaad markaa waxa yacni naftaada iyo maalkaaga iyo diinta inay mar walba diinta ay ugu dambaysood ceshanaysid iyada nafta hadday doontaa iska tagto maalka ha tago laakiin diinta inaad celisid laba mihaalo cajiib lahu keenay marka alimaamu lbayhaqi shucabuliimaanka midna waxay tahay addannu biasli ddiin tusaale wuxuu uga bixiyey qisadii nabiyullaahi shucayb fii suurati alacraaf qaala almala-u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala wlow kunaa kaarihiin qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allahu minha wma yakunu lana an nacuuda fiha ila an yashaء allahu rabuna wasica rabuna kula shayءi cilma clى اllahi tawakalna rabana اftax baynana wabayna qowmina bاlxaqi waanta khayru اlfaatixiin intaas wuxuu yidhi jumlo walba waxay tusee diinta inay weyn tahay ay aada ula weynayn marka hore wuxuu yidhi haddaan nacayno ma nagu qasbaysaan waxay yidhaahdeen ama waadna soo raacaysaan ama dhulkaan idinka bixinaynaa markaasuu yidhaha walow kunaa kaarihiin horta wuxuu muujiyey inuu necab yahay kufriga haddana laba wuxuu qad iftaraynaa cala allaahi kadiban ilaahanba been ku abuurannay oo jariimadaas aadka u weyn baan galnay haddaanba gaalnimo aadno ilaahan ku been abuuranaynaa ee ruux wax uu u yaqaano been abuurad alle waa la weyn tahay wma yakunu lana an nacuuda fiiha ila an yashaء allahu rabuna wasica rabuna kula shayin cilma cala اllahi tawakalna shayga marka ilaahay loo tala saaranayana shay weyn waayo arrintaa marka inay arrin culus tahay uu tilmaamayo haddana rabana اftax baynana wabayna qowmina bilxaqi ilaahu annaga iyo qowmkeenna na kala bixi ayuu ku qayliyey oo rabbi uu ku baryey bacda id najaana allahu minhaana maxaa laga fahmaa gaalnimada halaag inuu u yaqaano qofka hadduu gaalnimada halaag u yaqaanana lama sahlanaanaysa mithaalka labaadoo uu keenayna wuxuu ahaa nabiyullaahi yuusuf isagana wuxuu ku aad u haystay in diinkiisa furuucdiisa wax ka mida inay ka tagto oo waa maxay nabiyullaahi yuusuf inuu xabsi galo iyo inuu naagihii inay fidneeyaan isku dayey fidnadooda uu ka cabsaday xabsi inuu ka galow doortay qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayhi xabsigii waa tii uu dhowr sano uu u galay tana marka waxay kutusaa intii ciriiri adduunyo inuu galow ka doortay wax diintiisa ka mida oo waajibaadka inuu nuqsaamo uu ka tago labadii mithaal marka nin midna waa kaas waa tusaale asludiin ka kalena furuucda diinta tusaale uu uga dhigay dadkii wan wanaagsanaayee horena aaday nicmada islaamka u qadari jireen kufrigana waa la cusl waa la weynaa waana la culus bou la ahaa nabiyullaahi yuusuf sufyaanu thawri wuxuu wariyey nabiyullaahi yacquub markii loo soo sheegay wiilkiisa in lasoo arkay ee loo bishaareeyey wixii ugu horreeyey oo uu yidhi waxay noqotay calaa ayi millatin taragta yuusuf yuusuf maxaad uga soo tagtay diintiisu say ahayd ayuu su-aalay nabiyullaahi yacquub markaasuu yidhi cala alislaam islaamnimaduu ku taagnaay markaasuu yidhi al-aana tamat innicmatu nicmada hadday dhammaystirantay yidhi isagiina waa la helay islaamnimona waa ku taagan yahay weli marka dadka wax dareemayo saasay ahaayeen haddana waad fahmi kartaan marka meesha la maraayo xadiidkan marka macaanidaas badan buu ku sharxay alimaamu اlbayhaqi qaala baabu xalaawati اlislaami islaamka macaankiisa iimaanku u tarjamadii hore ay ahayd midaana waa islaamka wabihi qaala akbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu can xumaydin can anasin can الnabiy sal l slama qaal xumaydi marka mudallis buu ahaa war baana ku jira haddana cancana ayuu ku wariyey oo can anas buu leeyahay ruwaadda kale ee anas ka warisay sida qataade iyo thaabit iyo abuqilaaba iyo dalqu bnu xabiibna dhammaantood waxay yidhaahdeen xalaawat aliimaan lafdigaasay sheegeen xumeyd unbaa keliya wuxuu yidhi xalaawat alislaam marka riwaayada xalaawat aliimaana xoog badan can anasin can الnabiyi sal ly slama qaala halaaثat man kuna fiihi saddex qofkay ku sugnaata dhexdiisa wajada bihina xalaawat اlislaam islaamka macaankiisa ayuu ku helay man kana allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma wman axaba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wman kariha an yarjica ilى اlkfr kama yakrahu an yulqaa fi الnar riwaayadan marka xalaawat alislaam ay sheegtay xalaawat aliimaana loo badan yahay tarjamada marka xalaawat alislaamna maadaama ay iyada munaasab u tahay ayuu keenay marka qaala baabu nacti lislaami islaamka tilmaantiisa islaam tilmaantiisu waa maxay wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa nadru bnu shumayl qaala akbaranaa kahmas bnu lxasan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can yaxya bni yacmar ana cabdاllahi bna cumara qaala xadaanii cumar bnu اlkhadaab qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli اllahi sal ll slam xilli nebiga agtiisa aan ahayn daata yowmin maalin id طalaca calayna waxaa korkeenna kusoo baxay rajulu shadiidu bayaadi اhiyaab nin dharkiisa caddaantiisu ay darnaan badan tahay shadiidu sawaadi shacri tintiisu ay aad u madowdahay laa yuraa calayhi aharu safar safarka raadkiisa aan lagu arkaynin korkiisa walaa yacrifuhu mina axad qof innaga naga midana uunan garanaynin xataa jalasa ilaa rasuuli llahi sal l salam ilaa nebiga agtiisa uu fadhiistay fa asnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi jilbihiisa ayuu nebiga jilbihiisa cusjiyey wa wadaca kafayhi labadiisa gacmoodna wuxuu saaray calaa fakhidayhi bowdadiisa korkeeda damiirkan marka bacdi riwaayaat waxay u celinayaan calaa fakhidayi rasuuli sala alla l slam nabiga labadiisa bowdood inuu saarto qaarna marka waxay u celinayaan isagaa jilbihiisa saartay gacmihiisa jilbihii buu marka dhulka dhigtay labada gacmoodna wuxuu saartay bowdada korkeeda kaanahu marka inuu tawaaducaayo ou cilmi baranayo faqaala wuxuu yidhi yaa muxamadu uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu akhbirnii can ilislaami ii sheeg qaala an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu اllah waa shahaadateynka haddii iyada la waayo islaam maba jiraba wa tuqiima salaata salaaddii aada oogtid watu'tiya zakaata aada siisid zakadii watasuuma ramadaana ramadaan aada soontid wataxuja albeyta aada xajisid in istadacta ilayhi sabiila qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay cumar marka wuxuu yidhi facajibnaa waan yaabnay annahu yas'aluhu waa su-aalayaa wayusadiquhu waana u rumaynaa sida badan ninka su-aasha qabo jawaabta markuu dhagaysto isaga waa run iyo been midna ma kala laha ile waxbuu baranayo marka ninkan waxaan la yaabnay marka waa su-aalayaa waa runtaabuu haddana leeyahay kaanahu inuusan caadi ahayn marka ayb uma qaala akhbirnii can iliimaani igaga waran qaala an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi اlaakhiri waalqadari kullihi inaad rumayso khayrihi wa sharihi arkaantii iimaanku u sheegay marka kutubta iyo rususha yaa u baahan hadal yani waryar kutubta oo dhan alla soo dejiyey rususha uu soo diro o dhan in la rumeeyo iimaan mujmal ah baa la rumaynayaa kutubtii hore ee alla soo dejiyey rusushii alla uu soo diray iimaan guud ayaa la rumaynaya nebiyullaahi moxamedna muxuu leeyahay iimaan khaas ah iimaanka khaaskaa waa maxay isaga in naloo soo diray si gooni ah oo maanta marka aan rabno inaan waxa alla noo dhoweynayo sidaan alla ku caabudayno waa inaan isaga ka baranno daacatuhu waajibatun calayna isaga daacadiisa nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi ciisa risaaladoodaan ka marqaati kacaynaa waa rumaynaynaa laakiin iyaga sharci agtooda ka yimid annaga hadda ilaahay ku caabudi mayno kii nebiyullaahi maxamedaa lagu caabuda adduunyada marka ama yahuudi ha joogo ama nasraani ha joogo risaalada nebi maxamed unbaa ayuu ayaa ayaa laga rabaa waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun huma laa yu'minu bih ilaa kana min ahli الnaar yahuudi ma jiro nasraani ma jiro dabadeed ounan i rumaynin ilaa ahlu naar aayadda maxay leedahay qul yaa ayuha الnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiican kulligiin rasuulan idin ah ayb marka kutubta iyo rususha sidaa in la ogaado ayb qaala sadaqta buu yidhi qaala faakbirnii can ilixsaani ii sheeg qaala wuxuu yidhi an tacbud allaha inaad alla caabudid kaanaka taraahu sidii adigu arkaayoo kale oo haddaad darajadaas gaari kartid fain lam takun taraahu haddii aadan ahayn inaad arkayso fa inahu yaraaka isagaa ku arkaayo waa laba derajo ilaahay waxaad u caabuddaa sidii inaad u jeedid haddii aadan sidaa ugu caabudi kari aadan gaaraynin oodan u caabudi karin sidaas waxaad ugu caabuddaa inaad ogaato inuu isaga ku arkaayo darajadaada qaala faakbirnii can isaacati igaga waran qaala wuxuu yidhi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il midka la su-aalaya ma ahan mid ka ogaal badan kan wax weydiinayo yani adiga jibriiloo saa-ilka iyo aniga aada su-aalayso moxamed waxba iskuma dhaanno qaala faakbirnii can amaaraatiha calaamadaheeda bal ii sheeg qaala an talida alamatu addoontu inay dhasho waay rabbatahaa sayidadeeda laba macnaa ugu muhiimsan addoon sayidkiis inuu dhalo macnaha koowaad wuxuu yahay inay bataan umwaladka addoomaha laga ilmo dhashanayo inay bataan musaladaadka ninkan addoon buu leeyahay waa waa jimaacaya uuray u yeelanaya ilmay u dhale ilmahaas waa xor hooyadoodna maxay tahay waa addoon inta odagaa nool yahay hadduusa isaga xoraynin markuu dhintay xoroobi marka addoon ayaa xor dhashay soo maaha wiilkii waa xor hooyadiina waa addoon marka addoontii inay sayidkeedii dhasho maxaa sayidkeeda loo dhahaa ma hooyadiisu gacanta uu milkinayaa maya maadaama aabihii uu leeyahay hooyadiis ka-annahu inuu isaga leeyahay la mitaan waayo waalidku wuxuu leeyahay ilmahana waa leeyihiin soo maha macnaha labaadna waxaa la yidhaha in cuquuqul waalideynku bato waalidiinta la caasinayo inay badato heer ilmaha yaryar aan la garanaynin hooyadii dhashay siduu ula hadlaayo qubxigaa dartiis ma asaa iskale oo addoontiisii miyaa mase waa dhashay lama kala garanayo caasi waalideennimada inta badato waalidka lagu caasinayo ayaa qofku hooyadiibuu ula dhaqmaa addoon uu leeyahay oo kale waqtigaana waa iska batay waxyaabahaas waa sii badanaya ayb wa an tara alxufaata alcuraata inaad aragto kuwa kaba hala alcuraata ee qaawan aan dharka haysanin dhar badan aan qabin alcaalata ee fuqarada ah ricaa ashaa ee ariga raaco kuwa ariga raaco yatadaawaluuna fi lbunyaan dhismo inay dherarkiis ku faanayaan taas waxaan u malaynaa marka waa iska muuqataan marag ma doontaba iska waaya beledkan waxaa laga yaabaa soddon sano ka hor wax dheer maaha soddon soddon sano qofkii joogi jiray sar dabaqaba waa isaga yareyd aaday ugu yareyd sar dabaqa haddana waxaa yaraadayba waxaan dabaqa ahayn aa yar macan halkaas haddaad ka bilowdo ilaa aada isgoyskaas kale ku tagto sar dabaqa unbaad sii maraysaa waana un laga socdaa dadkii dhisay waa ka tageen kuwii ay dhaleena mar walba uun isku haysto sida badan dhaxal laysku dagaalayo oo dacwo layskugu wado un baan u jeednaa maku fakarayaan xataa war ninkii dhisay waa tegi wadooyinkii qadiimka ahaaye hore maba noolaba dadka iska lahay guryahaas waa wax marka aada u jeedid qaala cumaru weliba de nebiga xijaaj ayuuba joogay xijaastii lafteeda maxaa iyada lafteedii baaba saas noqotay dadka iska reer baadiyaha carabta ahaa cimaaraaday dhisayaan soddon dabaq labaatan dabaq ayuu iska leeyahay qaala cumaru falabithtu halaatan saddex maalmood baan nagaaday uma qaala lii rasuulu llahi sala ll slam nebiga wuxuu igu yidhi yaa cumaru hal tadrii ma garanaysaa man isaa'ilu saa'ilku cidda uu ahaa qultu llaahu warasuuluhu aclam qaala fainahu jibriilu calayhi salaam waa jibriil ataakum waa idin yimid liyucallimakum amra diinikum diintiina shanigeeda suu idiin baro marka diintii waa islaamkii iimaankii iyo ixsaan maraatibtaasay ka koobantay qaala baabu sifati aliimaani waalislaam iimaanka iyo islaamka tilmaamtooda wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu qudaamata can jariirin can abi farwata curwata bnu alxaarif alhamdaani weeyaan hiqatun abu farwata alakbar ayaa la yidhaha can abi zurcata abi zurcata bni camr bni jariir bni cabdillahi albajaliy can abi hurayrata waabi darin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yajlisu bayna dahraanay asxaabihi nabiga asxaabtiisa dhexdoodau fadhin jiray fayaji-u lgariibu qof gariib aho soo galooti abaa imaanayay oo aan reer magaalka aan ahayn falaa yadri ma garanaynin ayuhum huwa koodii ou yahay markaa nebigu dadku isaga dhex jiray lama garanaynin mid midka uu yahay xataa yas'ala ilaa uu su-aalo faalaba fadalabnaa ilaa rasuulillahi sala ll ly slam nebigan waxaan u dalabnay oo yacni yani an najcala lahu inaan u yeelno majlisan meeluu ku fadhiisto yacrifuhu lgariibu uu ku aqoonsado qofka magaalada aan reer magaalka aan hayna soo galootiga idaa ataahu marka uu yimaado fa banaynaa lahu waxaanu u dhisnay dukaanan meel kore ayaanu u dhisnay min diinin dhoobo ka samaysan xoogaa dhoob ayaan u samaynay kursi camal aan uga dhignay meesha inuu fadhiisto marka isaga dadka waa ka duwanaanaa ninkii yimaado uu ogaanaa marka kaana yejlisu caleyhi korkeysa oo ku fadhiisto wa inaa anaguna la juluusun kuwa iska fadhiyaan ahayn warasuululahi sal ll slam nebiguna fii majlisihi buu ahaanahay yacni annaga oo fadhino nebiguna fii majlisihi ou yahay id aqbala rajulun meeshaan marka culammada xadiidka waxay kala baxeen aadaabu aadaabta aadabu dalabka markay ka hadlaayaan ayay waxay yidhaahdaan qofka markaasna wax akrinaayo meel kore inuu fadhiisto inay fiican tahay meel kore inuu fadhiisto min aadaabi waxay ka mid tahay alcilm kaana wuxuu yidhi marka id aqbala rajulu nin ayaa kusoo jeestay axsanu nnaasi wajhan dadkan ugu wanaag badana xagga wejiga wa adyabu nnaasi dad midka ugu caraf badan riixan xagga carafta kaana hiyaabahu dharkiisa waa isaga oo lam yamasahaa danasun wasaqba aynan taabanin yani ninkaa safar sooma gelin waayo hadduu safar soo geli lahaa waxunbaa gaargaari lahaa xataa sallama ilaa uu salaamay fii طarafi اlbisaac xataa sallama ilaa uu salaamay fii darafi lbisaadi gogoshii dara darafkeeda ayb yuu ka salaamay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa muxamedu faradda calayhi salaam waa ka radiyey nabiga salaamta qaala waxa uu yidhi adnuu yaa muxamedu muxamedow ma soo dhowaadaa qaala udnuh soo dhowaaw qaala zaa famaa zaala ma uunan ka zuulin yaquulu inuu dhahay adnuu miraaran wayaquulu lahu udnu soo dhowaa usa inuu dhahay xataa wadaca yadahu calaa rukbataayi rasuulillahi sal ll slam ilaa nebiga gacantiisa uu saaray nebiga labadiisi jilbood ilaa isaga macnaha labadiisii gacmood gacantiisii uu saaray nebiga labadiisi jilbood damiirkii marka kan waa fasiraas rukbatay rasuulillahi sal qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow aqbirnii mal islaam ii sheeg islaamku muxuu yahay qaala alislaamu an tacbud allaha laa tushriku bihi shay-an inaa ilaahay caabudid waxbana aadan la wadaajinin cibaadada watuqiima asalaata watu'tiya azakaata wataxuja albeyta watasuuma ramadaan qaala wuxuu yidhi idaa facaltu dalika faqad aslamtu haddaan sidaa sameeya waa islaamay miyaa sowma islaamin qaala nacam haa qaala sadaqta famaa falamaa samicnaa markaan maqalnay qowla rajuli sadaqta ankarnaahu waan inkirnay waan la yaabnay ankarnaahu macnaha waxuu ka wadaa markii hore waxaan u haysanay nin iska su-aal weydiinaya waa waa waan qariibsanay qaala wuxuu yidhi yaa maxamedu maxamedow akbirnii ma aliimaanu qaala aliimaanu aliimaanu biاllahi iimaanku aliimaanu aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wاlkitaabi wالnabiyiina watu'mina biاlqadari qaala faidaa facaltu dalika faqad aamantu qaala rasuulu lahi sal l slam nacam qaala sadaqta qaala yaa muxamedu akbirnii ma lixsaanu qaala an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak qaala sadaqta qaala yaa muxamedu akbirnii mata saaca qaala fanakasa gadaal buu u durkay falam yujibhu shay-an waxba maunan ku jawaabin uma acaada waa soo celiyey falam yujibhu uma acaada falam yujibhu shay-an warafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday faqaala wuxuu yihi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il walaakin lahaa calaamaatun bay leedahay tucrafu bihaa lagu garanayo idaa ra-ayta haddaad aragto alricaa'a kuwa xoolaha raaco albuhma oo ma yacni xoolaha yani idaa raayta idaa ra'ayta alricaa'a albuhma hadaad aragto kuwa marka yacni xoolaha raaco xoolo raaco unbay tilmaan usii tahay tanna ayb yatadaawaluuna fi lbunyaan kuwa xoolaha raaco oo dherer guryaha dherarkooda isugu faanayo wara'ayta alxufaata alcuraata kuwa kabahala ee qaawan haddaad aragto muluuka alardi yani dhulka inay maamulayaan iyaga wara-ayta almar-atana aada aragto talidu rabbahaa inay dhalayso sayidkeeda calaamaadku waa kuwaa marka riwaayadan marka waxay leedahay kuwa cagaha cadee qaawan dharka badan aan qabin oo dhulkii muluug iyo boqoro iyo ka noqonayo shanigoodu ma ahayn ilaani ayb hamsun laa yaclamuhaa ila allahu caza wajala shan ma oga allah maahana cid kale in allaha cindahu cilmu saaca tala ilaa qowlihi in allaha caliimun khabiir uma qaala laa waladii bacثa muxamada bilxaqi baan ku dhaartay laa may buu yihi waladii bacثa muxamadan allihii moxamed soo diray bilxaqi kusoo diraan ku dhaartaye hudan haadiyan xaal uu yahay wabashiiran uu yahay maa kuntu biaclama yacni ay kuntu biaclama waxaan ahaa yacni midaan yacni ogahay bihi isaga aan ku cilmi leeyahay yacni min rajulin nin aan uga cilmi badanahay minkum idinka idinka mida wa inahu lajibriilu waayo calayhi salaam nazala fii suurati dixyat alkalbiy suurada ninkaa ayuu kusoo degay ayb markaa ninkiiba u sheegayo jibriil inuu yahay ayb yani sida nin idinka idinka mida aan u aqaan ka badanaanba u aqaanaa waa jibriil qaala baabu ta'wiili qowlihi caza wajala qalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu ayb aayaddaa tafsiirkeeda qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamnaa dhaha ayb aayaddan marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay qolada marka iimaanka iyo islaamka kala saarayso laba madhab baa ku jirto al-iimaanu waalislaamu hal humaa mutaraadifaani laba magacoo isku mida me mase maya bukhaari iyo ibnu cabdilbar iyo moxamed ibnu nasr almarwasi iyo iyaga waxay leeyihiin waa ismun limusaman waaxid alislaam waliimaan isku mid waay aayaddan marka ayaga waxay ufasirayaan oy leeyihiin islaam quulu yani walaakin quuluu aslamnaadaan ayaa waxay tahay alistislaam khawfa asayfi waalqatli dadkan maba aynan islaamin islaamkii xaqiiqiga ahaa lama imaanine macnaha waxay tahay dadkay waxay tuseen inay hoggaansameen iyagoo seeftii iyo markaa ka baqaayo markaa waxay leeyihiin acraabtan la sheegaayo maba aynanba islaaminba seef unbay ka baqeene xukunkii nebigay u hoggaansameen bes ee asalka iimaanka la anfiyey islaamnimadii xaqiiqadeedana waa lagu anfiyey aimada qaar kalena waxay leeyihin waana sida loo badan yahay may iimaanka iyo islaamka isku mid maaha iimaanku marka waa derajo islaamka kasii sarreyso kana khaassan oo waxay leeyihiin kullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minan oo marka daa'iro bacdi salaf marka maxamed albaaqir oo kale daa'irou dhigay islaamuu ku qoray daa'iro kaleu qoray yani daa'irou hoosuu qoray al-iimaanuu ku dhigay mid kaleu qoray wuxuu ku qoray al-islaam qofka marka waxaa dhici karta inuu ma ismigii madxiga iimaanka uu ka maqan yahay laakiin daa'iradaas kore islaamka uu iskaga jiro waxaa la yidhaahdaa marka labadan magac al-islaam iyo al-iimaan haddii laysla sheegana laba macnay kala qaadanayaan haddii midkood la sheegana kan kale macnihiisa isagoo ku dhex jira ida jtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa jtamacaa hadda xadiidkii hadda aan soo marayni oo jibriil labadooda waa laysla sheegay soo maha iimaankiina wuxuu u baxay acmaalulquluub islaamkiina maxaa lagu fasiray acmaasha daahirka ah laba macnaa loo kala yeelay xadiidkii wafdi cabdilqaysna iimaan bisaa la sheegay atadri ma aliimaanu billaah waa kii yihi aliimaanu billaahi yani an tashhada an laa ilaha illa allah waana moxamedan rasuulu llah watuutiya watuqiima asalaa watuutiya azakaa ilaa aakhirih acmaashii daahirka ayada iimaan lagu fasiray waayo markaan maadaama iimaanka keligiis la sheegay macnihii iimaan ee baai cilmi yacni wixii baatinka ahaa acmaashii baatinada ahayd ee qalbiga iyo tii daahirada ahayd baa saa isku wata markaan mararka qaarna islaamkii baa keligiis la sheega macnihii iimaankana so uu soo gala ida jtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa sida faqiirka iyo miskiinka oo kale faqiir walbaa waa miskiin miskiin walbaa faqiir maaha haddii laakiin miskiin la sheego faqiir macnihiisa waa ku jira haddii miskiin lyacni faqiir la sheegana miskiinka macnihiisaa ku jira labadaa masl qoladan dambe marka say u fasirayaan aayaddan walaakin quuluu aslamnaa waxay leeyihiin aslul iimaankii oo islaamka ahaayaa laydinka helay laakiin iimaankii laysku ammaanay weli ma gaarin taas weli ma gaarin ile iimaanku shucab iyo wuxuu leeyahay marka yacni waxyaabo badan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu thawr moxamed bnu thawr asancaaniy abu cabdillaahi alcaabid qala qala macmarun waakbaranii zuhriyu can caamir bni sacdi bni abi waqaas can abiihi qaala acطa nabiyu sal l slam rijaala nabiga rag ayuu siiyey walam yucdi rajulan nin ma siinin oo minhum dadka ka mida shay-an waxba unan siinin qaala sacdun sacd wuxuu yihi yaa rasuula allah acdayta fulana wafulan wafulanan hebel iyo hebel waad siisay walam tucdi fulanan hebelna ma siinin shay-an waxba wahuwa mu'minun waana mu'min ninkaas faqaala الnabiyu sal اه l slam nabiga wuxuu yihi aw muslimun oo waxaa tiraa aw qul waxaa tiraa amase muslimun dheh xataa acaadahaa sacdu ثalaaثan ilaa sacad uu saddex jeer ku celiyey wالnabiyu sal ه l slam yaquulu nabiguna ou dhahayo ow muslimun ثuma qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslm dabadeed nabiga salى اllahu عalayhi waslama waxa uu yidhi inii la ucdii rijaalan aniga rag ayaan siinayaa wa addacu waxaan ka tegayaa man huwa axabu ilaya minhum mid la iiga jacayl badan yahay iyaga yanii qolaan wax siinayaa waxaan ka tegayaa midaan ka jecelahay kuwaas laa ucdiihi ma siinayo shay-an shay maaa yacni waxba siin maayo makhaafata oo an yakubuu fi nnaar yanii kan wax ma siinayo iimaankiisaan ku kalsoonahay kuwaasna maxaan u siinayaa marka makhaafata an yukabuu in lagu tuuro fi naari naarta calaa wujuuhihim wejiweji loogu tuuro cabsi aan ka cabsanayo ayaan kuwan u siinayaa oo waa soo dumayaa kuwaan ayaga marka sacad maxaa laga celinaa mu'min inuu yidhaha sababta looga celinaa waa maxay iimaanku wuxuu ku xiran yahay acmaal qalbiga laga sameeyo baatina mana ogid adi taas marka iimaankan yacni hauga marqaati kicine islaamnimada laakiin waa acmaal daahira waa arki kartaa sidaasay ka dhigantaa qoladan kale laakiin waxay leeyihin ninkan iyo aayadda qoladan reer baadiyaha iyo ninkan iyo waxooda waxay leeyihin istislaam daahir unbaa laga helay khawfal sayf wa bihi qaala akbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam an hishaam bn cabdilmelik qala xadaanaa salaamu bnu abi muطiic qaala samictu macmaran can الzuhriyi can caamir bni sacdi can sacdi ana rasuula اllahi sal l slama qasama qasman ayuu qeybiyey faacطaa naasan buu siiyey wamanaca aakhariina faqultu yaa rasuula اllah acdayta fulanan baad siisay wamanacta fulananna waad u diiday wahuwa muؤminun qaala laa taqul muؤminun ha dhihin waqul muslimun dheh qaala waqaala bnu shihaab qalat اlacraabu aamanaa mar haddii aayaddii uu akriyey aayaddii buu xadiidkan ku fasira wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can naafic bni jubayr bni muطcim can bishri bni suxaymin waa saxaabi calina waa ka wariyaa marmar ana nabiya sal l slam amarahu an yunaadiya ayaama tashriiqi inuu dhawaaqo anahu laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo yacni ilaa mu'minun mu'min unbaa jannada gelaayo wahiya ayaamu aklin wa shurbin bayna ahayd maalmaha ayaamu tashriiqu maalmo wax la cuno wax la cabay ahayd ayb maxalu shaahidkiisa marka laa yadkhulu ljannata yacni ilaa mu'minun jannada mu'minun baa galo waxaa laga fahmi karaa marka muuminkii iyo muslimkiiba inay isku mid yihiin ile gayru lmu'min ma galo waay haddii muslimkii mu'min maahan la yiraahdo waxaa meeshaa ka imaanaysa muslimkii inuunan jannadii gelaynin marka maxamed ibnu nasr almarwasi iyo iyaga waxay leeyihiin muminka asmaadan iimaanku maadaama isim madxi oo laysku ammaanay uu yahay islaamkuna adilaa jirto saas oo kale laysku ammaanay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wsaxbi